wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ka daahfurtay adeeg bixinta mashruuca damal caafimaad oo ka fuli doona gobolada baay iyo bakool munaasabadda waxaa kasoo qeyb galay islamarkaana si wadajir ah u daahfuray kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed nuur maxamed macalin iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed cismaan xaaji cabdi iyo mas-uuliyiin kale wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed cismaan xaaji cabdi ayaa ka warbixiyay muhiimadda mashruucan u leeyahay bulshada marka dadaal uu bixiyey madaxweynaha asigana ayadaa ugu magac celinaynaa haddaan ahay wasaaradda caafimaadka madaxweynaha haweeney maalin nala shaqeynaya si mashruucan koonfur galbeed u hesho mashruucan koonfur galbeed ha heshe muxmee koonfur galbeed nasiibka kale ay yeelto waxaa lacagta ugu badan oo mashruucan koonfur galbeeda leh hadda deegaanada shanta gobol koonfur galbeed face oneka waxaa la siiyey soddon milyan deegaanada kale soddon milyan fatimilyan sideed milyan ma dhamo anagana soddon milyan haysana laba sano nu hay mashruuc wuxuu shaqeynaa afar sano shaqeynaa face two soddonka milyan waa ka badane see u badane marka in anagaan shaqeyn waxaa la rabaa guddoomiye walba degmo oo nala joogo wasaaradda caafimaadka anoo afkeeda ku hadlayo dhakhaatiirteeda waxay gashteen tuut waxay diyaar u yihiin tuulo kasla tag dhakhaatiirta inay tagaan gabdhihii wasaaradda ka shaqeynaya caafimaadka tuutaa u xiran gabadha umulisaa tuutaa u xiran haddii maanta aan baxno labaatan jir oo dowladda qabsato anoo wasiirkii ugu horeeya anaa meesha fadhiisanaayo tiimkeena waa joogaan waa shaqeynayo marka waxaan rabnaa si taas loo gaaro dadaal badan in la sameeyo waxaan rabnaa marka dhallinyarada hoolkan ku sugan iyo intay dhegaysanaysa waxaa rabaa mashruucan wuxuu ka shaqeynayaa tobanka degmo oo koonfur galbeed oo baybakole dhallinyarow baydhabo iyo maanta bardaalo bardaala shaqaalo badan baydhabo iyo diinsoor diinsoora shaqaalo badan baydhabo iyo buurakabo buurakaba shaqaalo badan baydhabo iyo waajid waajidaa shaqaalo badan baydhabo xudur xudura shaqaalo badan waxaan rabnaa marka sidoo guddoomiyaha degmada sheegay oo cudur iyo saaxiibkay dhaqane madaxa soos waxaan rabnaa marka dhallinyarada inay baydhowle joogeen ee deegaanada ay tagaan degmo ka mid ah labadan gobol baydhabo imtixaankeed ma ku qaadayn waxaan ku qaadaynaa degmooyinkaasaa tageena marka adi haddaa reer bardaal tahay bardaal tag haddaa reer waajid tahay waajid tag haddaa reer baydhabo taag meeshaasaa jaanis badan yaalee meeshaa la tago kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed nuur maxamed macalin ayaa sheegay in muddo la sugaya mashruuca damal caafimaad islamarkaana uu ku soo aaday xilli baahi weyn loo qabay dub yaa la sugaayay barnaamijkan oo damal caafimaad waktigii xag ilaaha ku qori geeka nagad marka dadweynaha maskaxdiio kuguraa dan walba may ka warsadey damal caafimaad damal caafimaad damal caafimaad afar sini iyo la sugaay marka wasiir jidow mayki lahaa xildhibaano shaqaalaha la qoran doono in dad tayo leh oo waxbaradi jaamacado dhalinyaro badan waxbarateedu dadkaas la qaada maylikii aaminay caafimaad caafimaad may waa noloshii oo baniaadamkan qof nool dhan laka aamine lankan qof walba kasaana intii laxaxulo ay la horsheegnay dadkan marka dad walkasaaw halsheenay qofkii walan kasaana mayin walaan shaqaalo hoosi jir shaqaalo hoosi la ku qore marka tankara maysin sheegay inta oo laha sheegi may ku horeytee degmada ilan baydhowle walaa marka qabado degmooyinka le marka qabadaa tuulooyinkii la sheegay tuulooyinkii may ka horeyte inay khawaarijta isku reebo oo khawaarijtaas waa loo qabo waa laku qabo oo dagaalka liinsulmi langwalba tuuti shaygala markaa barnaamijkii oo la sugaayay muddo afar sana ayti geedka oo taariikhda ete bilo afar ee niin daafuriye barnaamijkan shaqadana niin wada bilaabadan doonto mashruucan ayaa loogu talagalay in looga faa'iideeyo bulshada koonfur galbeed si ay u helaan adeeg caafimaad oo tayo leh oo lacag la-aan ah qeybna ka ah xoojinta adeeg bixinta ku salaysan xirmooyinka caafimaad ee asaasiga ah